horta laba roob ayaa ku da'day magaalada baardheere mid afar iyo labaatan saacadood ayuu socday googooskiisana waxaan laba saac dhammayn buu ahaa shan boqol iyo konton guri ayay biyuhu qaadeen meeshaas oo raashin iyo wax walba oo yiilay ay xaaqeen dadka bohosha gowgeeda ku teedsan oo ay qaadeenna waa dadka ugu liita dadka degganaa magaalada baardheere raashin ha ahaado maacuunti ha ahaado dhammaan wuu ka qaaday wax gurmada iyo wax u yiin male roobkii labaad oo ka awood badnaa oo muddo soddon saacadoodu da'ayay wixii uu kala googoynayey na ay dhammayn shan saacadood oo keli ah wuxuu ku daray boqol guri oo kale halkaasoo lix boqol iyo konton guri ay qaadeen marka lix boqol iyo konton guri wax alle wixii raashin yiilay wixii abag yiilay wixii yiilay maacuun dhammaan wuu qaada waxaan baaq u jeedinayaa ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka ah iyo aadanaha dhammaantii dadkaas oo ahaa dadkii ugu faqiirsanaa meesha iyada ah in aad ay gargaaraan dadkaas oo wixii tabaala ay la soo gaari karaan inay la soo gaaraan bohol baa dhex marta magaalada weyn bohoshaas oo awal solidarity ay ka dhigtay buundo buundadiina hadda dumid ayay qarka u saaran tahay waxaana keenay in dadkii ay degeen buushash guryaha guryihii ay meeshii aan loogu talagelin dowladda xaaraamka ahaydna ay bixiyeen maamuladii kala dambeeyey gudihii booshi ay duugantay waxaa ka baxay geedo waaweyn waxay noqotay qashinqubkii lagu shubahayey dhammaan magaalada wax ka yimaada gudaheedii markay yimaadeen booshi way xirantay qofkii baar dheere yaqaana waxay ka soo leexdeen suuqa geela waxayna tageen cali bin cali ninkii baar dheere yaqaana waa dhul aan ka yarayn shan boqol oo mitir meelana gaaraya lix boqol oo mitir wax alla wixii ku teedsanaa bohoshaasoo dhan ay ku dareen webiga wax dhibaatada timidna nafu kuma go'in laakiin naftii barakacday oo awalba muruq ku nool ahayd oo raashin yar u yiilooska qaadayna waxaa hadda aad mooddaa in ay dhimasho qarka u soo saarmi doonaan waa tahay cali dhuux marar badan ayaa waxaa dhacda mar allah marka roob uu da'o xilliyada guga iyo dayrtaba toga weyn inuu fatahaad uu sameeyo marka arrintaasi see loo gudbi karaa waxaa ka baxay meeshaas maamulkii habeyn jiray exambul dhacidii dowladda ilaa iyo dowladda cabdirashiid marna ma uusan fatihin webiga togaani waa laga shaqayn jiray xilliyada uu roobku soo dhowaan jira soo dhowaado gudaheeda lama degi jirin baldoosaraa la gelin jiray lixdii bil adugu sanadeedkiiba labadii sanaba marbaa baldoosar la gelin jiray gudaheeda in la dego lama ogolayn qashinna looma ogolayn geedna looma ogolan cali su-aasha kale aan jeclan aan kuweydiiyaa waxay tahay fatahaad ayaa ka dhacday magaalada baadheer roobabkii daadadka watay ee xoogganaa musqulo badan ayaa dumay goobo ganacsina way burbureen nadaafad darrada marka laga hadlay ama saxada maxaa ka dhalan kara cudurra
cudur u kala harayo ma lahan horta kow waxaa dhalanahaya shuban biyood waxaan kor u kacahaya malaariyada malaariyadu aad bay u kacayeen guryihii oo dhan waxay dhigeen lalab aad u weyn oo ay ka soo qaadeen tob fersalski ciiddii sare oo dhan ay ka soo qaadeen ilaa iyo toban kilomitir labaatan kilomitir bay guryihii gudahoodii uga tageen taas waxay keenaysaa dhibaatooyin aad u culus iyay keenhayaan waxaana ku baaqi lahaa qolooyinka biyaha bixiya inay biyo dhaaf u sameeyaan dadkii barakacay si ayna u isticmaalin biyaha wasakhaysan ee meeshu ay ka tageen dadkii aan biyaha weli horey loogu gelin ugu dambeyn dadka ku barakacay fatahaaddan daadadka roobabka imisa tiradooday gaaraysaa haddii aad ka mid tahay odayaasha xaafadda masawa waa laba kun iyo shan boqol baan oran karaa booy lix boqol oo lagu dhuftay min shan waa saddex kun oo qof saddex kun oo qof oo da iyo caruur iyo waayeel iyo dhallinyaraba le baa ku kara barakacay qiyaasta adduunkana waxaa weeye shan in lagu dhufto waa sidaa iyada xaaladooda waxay ku dulnoolyihiin dad kaloo ayaga ka tabar yar ayay ku dulnoolyihiin hadda guryihiina waa ka baxeen waana burbureen waana baabi'een guryaha iyaga deerarkoodii waa burburay guryihii qaar baa dumay qaar waa taagan yihiin oo shaqo badan bay u baahan yihiin waa kaasaa